assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sanaankii gadaal waxaan raacayaa qaraadkii madaxweyne cabdiweli oo ah maalinta waa maalin farxad waa maalin reereyn waa maalin maxaan kuraa bogaadin iyo maxaan kuraa mahad celin midaasaan raacayaa intii ku habboonayd halkaan laga yirina waa laga yiri taariikhda maanta sidii shalay galabtiiba aan u sheegay markaan garoonkan quruxda badan ee cusub ee magaalada boosaaso u dhismaan ka soo degnay waa guul u soo hoyatay guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee gobolka ingiriiska afrika ku nool jamhuuriyadda soomaaliya si gaara ugu soo hoyatay shacabkeeda dadka reer puntland iyo dadka boosaaso intaba guushaas sidii loo tilmaamay dadaal badan oo wakti badan iyo juhdi badan soo socday oo mas-uuliyiin iyo maamullo iyo hogaamo kala duwan waktiyo kala duwan ay isugu soo dhiidhiibeen ayuu ku yimid taasi waxay daliil u tahay in wax yacni maalin inta lagu riyoodo isla maalintii hore uga dhaqangelaya inaanay jirin marka ay joogto dibudhiska dalka soomaaliya soomaaliya meel dheer ayay ka timiday haddana meelay maraysaa meel wanaagsanna iyo jihad wanaagsanna way ku socotaa dalka waxaa ka qabsoomay iyo wanaagga ka dhacay runtii waxaadii aad u weyn waaye wax badanna waa noo dhiban yihin dabcan oo muxuu ahay meeshii aan rabnay maynaan gaarin welina uma dhowin wax badanaa noo dhima waddada horteenna way sii dheer tahay laakiin wax badan baa ka qabsoomay maanta siyaasadda iyo qaabka dowladnimada dalku waa qaabaysan yihin shalay markii halkan laga maanta laga xusay wanaagii badnaa ee dadaalkii madaxdii hore ay gashay ama garowa one iyo garowa two iyo kuwii kusii horreeyo dhan dadaalkii soo bilowday waayo waxa maanta meesha soo gaaray haddii kuwaasi aan jirin dabcan ma gelayn ee dadaaladaas horena runtii waxa maanta waxa jira ay ku dhisan yihiin wey horena waan qirnay haddana waan qiraynaa laakiin waxaan rabnaa inaan ayadana qirno dalka soomaaliya yacni maanta nidaamka federalismka ah dhaqangalkiisii waa loo wada istaagay wuu ku soo gudbay maalintii faraha la iskula fiiqfiiqayo la lahaa hebel baa federalismka diidan iyo reer hebel baa diidan iyo dagaal hebel baa laga diidan yahay wuu ka yimi dhammaanta federalismka maanta meel buu maraya xubnaha federaalkaasi ka tirsanna qaabkooda intooda badan maanta waa qaabaysan yahay waana socdaa wax badanaa ka dhiman dowladahaasi dhammaan waan dhihi karnaa way liitaan weli maamulkooda ma xoogaysan weli maxaan ku idhahda awoodooda dhaqaala ma kaban weli maxaan ku idhahda degaanadooda ma kontaroolaan inahaasoo dhan oo maxaan ku idhahday waa raaci karnaa laakiin maanta dalka waxaa ka dhaqan galay oo taagmay oo muuqda waxa waaye nidaamkii dadka soomaaliyeed ay doorteen ee ahaa habka federaalka dowladahaas federaalka qaybta ka ay maanta jiraan wax badanaa u dhiman dhinaca sharciyadda wax badanaa inay dhammaystirmaan u dhiman dhinaca amniga wax badanaa inay kasoo dhinaca amniga wax badanaa inay kasoo hagaagaan u dhiman dhinaca dhismaha hay-adaha dowladnimada wax badanaa weli inay xoogeystaan oo meeshii ay gaareen inay gaaraan u dhiman yaa u dhiman laakiin waataan hore weli waxaan rabaa inaan ku celiyo wiilaan dhalan ma daamiye wiilkii u dhashay inuu xooggiisa daamiyo un aan ka wada shaqayno taa ayaanu ku kala harin baahida dowladaha federaalka ay qabaan waa run dowlad xubinka ah ama ka noqon doonto mustaqbalka dow jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta dhulka sharciyan ay ku tilmaaman tahay geeska gees iyo mitir walboo ka tirsan kulligiis gacanta ku wada haydo oo mas-uuliyaddiisa si buuxan maanta ay gacanta ugu jirtaa ma jirto laakiin waa tallaabo tallaabo kusii kordhayso maalin walba ee hore usii socota wixii dib heshiisiin iyo wadaxaajood iyo wadahadal lagu helayana waa lagu jiraayo waa kuwa socdaay inaan ka cabsanno ama na dhibo ama aan muxuu ahay marmarka qaarkood aan dib ugu gocanno ma aha wixii jiri jiray waa la wada hadlayaa waa laisku celcelinayaa wadahadalka waa lagu noqnoqonayaa meelan kala aadaynahay ma jirto marka damben waa heshiinaynaa haddii alla yidha waxaan rabaa kaftankii saaxiibada qaarkood inaan ku celiyo oo shan iyo labaatan sanaa cirbad kululeysaa sidaan isugu dulayno far uga dhacaynin yani meesha nimida kululeysa nooma noqoto deganaanshiyo iyo isdhegaysi iyo isqadarinaan u baahan nahaye degdegsiyo iyo muxuu ahay kululeyso dambe nooma noqotaan qabaanin marka meesha aan maanta nimidana waxaan ku nimiday wadahadalladaas la wada hadlay maalmo badan laysku xayraamay laysku buuqay maalmo badan maxaan ku idhahdaa aan soo kala nasanna la yidhi laakiin markii dambe waxunbaa ka soo baxaya waxaasina maantana intuunaan dadkii shalayaan la mid nahay saaxiibadoodaan nahay waa wada hadlaynaa waanu isku soo noqnoqonaynaa marka dambana ilaahay idankiis waxaan keenaynaa meeshii danta maslaxad ugu jirtay iyo wixii maalintaas xaaladda taagan wixii la qaban karay waxa muhiimtaa waxay ahayd shalay madaxdii joogtane maalintaa wixii dabta ah oo la qaban karay oo lagu wada jiri karay ayay qabteen maantana xigmaddaasubaa weli taagan oo wixii la qaban karo oo lagu wada jirayo oo suurtagal ah waa la qabanayaa lagama gaabinayo haddii alla yidhaahdo inta kaleo dhan waa laga dhawaajiyey dowladda federaalka muhiimadda ay u leedahay waa laga dhawaajiyey federalismka iyo in maxaanku idhahdaa taladu ay baahdana waa laga dhawaajiya iidan maslaxadda ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay marka labaduba waa biyoqaba iyo budaqaba ee dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka muxuu ahaay waa waa isu baahan yihin mid keligeed isu filano meel ka bixi karta ma laha mashruucan waa tii hadda laga dhawaajiyey markii u dambeysa iyadoo lacagtiisii lahay wixii lahaayo xataa in dowladda federaalka ah loo baahday oo ay waxaysay aad bay ugu faraxsan tahay kaa garowa la dhex dhigayna laga dhagax dhigayna sidoo kale dowladda federaalka ah qayb weynay ku lahayd in maxaanku idhahda uu soo gaaro meeshaas waana waxayna midkaan madaxweyne cabdiweli siduu uga dhawaajiyey laba kilomitr iyo bar ku dhowaad garoonkan ah oo weliba si casri ah oo adag oo waanu tigis aad u sarreeyo u dhisay waa hambalyadu weyn oo aan ku wada faraxsannahay kilomitrka ka dhimanna ilaahay idinkiis gacmaha gacmahaan u laalaabanayna waana keenaynaa daalira insha allah standardka airboorada ugu dambeeya ugu waaweyn ee saddex kilomitr iyo bar ku dhowaad inuu ahaado ah garoonka boosaaso uu noqonayaa garoonka soo soomaaliyeed meeshu ku yaalane kii carraana meeshaasaan la hiigsanayna kuwa hadda soo dhowaadana dhammaystirku u baahanna dhammaystirkooda ilaahay idankiis baanu istaagaynaa ka gaabin mayna daadeeda waxaan rabaa dadka soomaaliyeed mar kale caawa ayaa xaflad aad iyo aad u weyna muhiima jirtaayo in badan maanta waa maalinta farxaddaa la yiri wixii aan farxa wixii farxadda amay taataan sida haddan caawaan dib ugu dhigtay mar kale waxaan rabaa dowladda puntland iyo shacabkeeda guud ahaan gaar ahaan dadka magaalada boosaaso waxaan leeyahay hambali hambalyaan leeyahay waxaad ku dadaasheen sida hadda madaxweyne cabdiweli u dhawaajiyay haddii aanay amni iyo deganaanshiyo iyo nabad haddii aanay jirin suurtagal ma noqoteen in ay waxa maanta meesha ka suurto galay ay suurto galaan marka dadaalkaas aad qabateen oo aad samayseen waftiisa ayaan idinku hambalyaynaynaa meel walba iyo wakti walbo aad joogtaan mar walba nabaddu ha ahaato midda koowaad ee muxuu ahaa nololoo dhan horumaroo dhan dibudhisoo dhan wuxuu ka dambeeyaa nabaduu ka dambeeyaa iyo amnigu ka dambeeyaa nabadda iyo amniga xooga la saaro waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu inta dhiman meelaha ay nabadda iyo amnigu ka liitaanne oo muxuu ahaay ay ka soo kabato meeshii haysatana inay u sii ziyaado oo maxaan ku raha ilaahay u ziyaadiyo ayaan rajaynaynaa mar kale waxaan leeyahay guul guulaysta wanaag iyo khayr baan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu